washington ee toddobaadkan waxaan dhegaystayaal idinku hayaa hooyo soomaaliyeed oo buraanbur ku waanisa dumarka arooska ah dhinaca kalena ku gubaabinaysa ragga in guurka la badiyo ducadu waa soo duxdaa waana lagu dagaa sida daruurta oo kale ay kugu soo dadaa waxaad kaga doogataa meelan daalahayn ee ilaahow daayim ducaadeenna naga ajiib amiin waxaan sidoo kale barnaamijka caweyska washington ee caawa idinku hayaa balado darada laxawsiga kalgacaladan ambalaha shareeme labtaho iyo labaca laafluqunta aan ladnaane dhiiga raac waa fanaanada sahre axmed maxamuud oo loo yaqaano sahre halgan oo qaybta dambe ee barnaamijka marti ku ah heese xaadda idin dhaqaajiyana idiin haysa waa caawa iyo caweyska washington xuseen mere waa hooyo soomaaliyeed oo degan dalkan maraykanka waxay inta badan ka qayb gashaa xafladaha aroosyada ee ka dhaca waqooyiga ameerika iyada oo buraanburo ku dhiiro gelisa kuna gubaabisa qoyska cusub ee halkaasi lagu yegleelayo sahre xuseen oo hadda ku sugan magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa waxaa la sheekaystay wariyaha v o a yaasiin ciise wardheere ducadu waa soo duxdaa waana lagu dagaa sida daruurta oo kale ay kugu soo dadaa waxaad kaga doogataa meelan daalahayn ee ilaahow daayim ducaadeenna naga ajiib amiin
sahre xuseen mire oo loo yaqaano maama sahra waxa ay ka mid tahay gabdhaha soomaaliyeed ee sida weyn u soo bandhiga fikirka ku wanaagsan qoyska iyo weliba talooyin iyo tusaalooyin ay ka bixiso reeraha north america oo gaar ahaan maraykanka ay ku nooshahay waxyaabaha dhex mara iyo qaabka ay u waaniso iyadoo aroosyadana talooyin badan ragga iyo dumarkaba goobaha la isugu yimaado halkaasi ka soo jeedisa dhowaan waxay soo booqatay dad qaraabadeeda iyo weliba bulshada soomaalida ee ku dhaqan magaalada nairobi waxaana aan kula kulmay iyada oo weli indhaindhaynaysa xaalada nolosha ee dadka halkan ku dhaqan ugu horrayntiina waxaan saara xuseen mire wax ka weydiiyey bal waxyaabaha ku dhaliyey barnaamijyada caanbaxay ee haweenka aadaaba iltaag iyo baaltaag iyo waxyaabo kale ay ku sheegto iyo gabdhaha qaybahooda iyo ragga oo kale oo telefishino iyo agabka kale warbaahinta laga sii daayo goortii ay bilowday iyo wixii ku dhaliyey waxaanay tiri
goortii waxaa barnaamijkaas lagu dheliyay waxa weye gabdhaha wadaadada aroosada ay qabaan oo aan muusiga lahayn oon waxba laga casiminin si ay fan u noqoto ayaan ugu abuuray inaan uga sheekeeyo qaybaha naagaha iyo dabeecadaha xunxun oo gabadha is iltaag iyo aftaag iyo lugtaag midna noqoniyo reema ay noqoto gabadh dhammaa oo fiican wuxuuna bilaabna barnaamijkaas markii hore ilaa iyo milaas baan filayaa cabdisalaan caata wiila dhoo oo hameen aroos nala jooga unbaa intuu maqlay wiil ilaa ilaa website baan leeyahay geliyo saasuu ku geliyey kabacdina gabdhihii markay idaacada ka dhageysteen waa ay qabseen waxaa lasaarayim keligeen baad weliga nugu rarraanaysaa nimankiina toddoba aanoo abuura ayagana oo ay kamid tahay matashada iyo matashiishiy waxaasoo kale laakiin raggii hadda ayagaa maamulka noo haya marka toodii hoosta ay geliyeen gabdhaha toodii unbay meel walba ka sheegeen waxaan ka codsan ragga soomaaliya marka in ay toodana soo saaraan dhegaystaan ku dhaqmaan taakulee wada noqdaan gabdhuhuna ay noqdaan gabdhihii la dhihi jira dhammo oo kale wada noqdaan markaasaa barnaamijku qeyban yeelanaya waxaad soo qaaday inay waanada gabdhaha iyo mararka qaarkood qoysaska isku dhaca iyo meelo lagu dacwo oo iyo nambaro la diro oo qoysas ku dulaan arrimahaas aad ayaad uga soo horjeeday sugaan ayaad ku cabirtay bal arrimahaas sugaantii qayb ka mid ah naga maqashay ha gabdhaha maxaan ku rahda roosada markaan joogno hurd ducaan ba u tiriyaa oo waa waaniyaa gabadh laakiin waxaa weeye gabadha haba hameenkaasi aroosayo baan magaceeda ku halqabsada anigoo nawanka kaga digay on ninkaaga hagu yeerin hadduu sii la rabay noqon waay waayo mar kale isukaansanayo hore nin walba waa macaayaho waa on time waa fiican laakiin markii hadhow dhibaata dhacdo cunto la waayo ninkii xumaado dul qaataan ku waaniyaa isuu cinina naan wane marka haddaa fartuun gabadho masalan baa la aroosayaa marka waxaan dhaha fartuun simane waxaa saafi ko ere haddii sad xumaado oo hoostorba aan la helin ama sidii aad jeclayd shaygu uusan noqon saddexda nambar oo sirtaa hinayay ku sirin eedda samir yeelo sidii safi hooyada ee sahro een ragga iyo dumarkaba waad waanisaa run ahaantiina waan arkayaa meel kastoo aad taagan tahay dhallinyaradii ayaa kugu wareegsanoo waxa ay ku weydiinayaan eh, waano iyo tusaalooyin maadaama ay fursad u heleen hadda adoo afrika maraya wax badanna ay telefishinada iyo agabka warbaahinta kaa daawadeen Eh, maxay tahay talada aad u hayso ragga iyo dumarka adoon kala soocayn anigu runtii maal dhaweedna aroos halkaan wiil ee dahol ugu aroosay dad badan baa ku kulannay oo barnaamijkaa fiirsay oo qooday laakiin waxaan ku waanayaa gabdhaha soomaaliya walaalayaal ama mid guursata ama mid aan guursanba waxa weeye horta waad ogtii raggii waa dhammaaday waxa maalba dhimanaya rag baa u badan oo dagaalada ku dhimanaya isbitaalada waxa ku dhashana gabdhaha u badan ee nabiga calayhi salatu salaam wuxuu yidhi guurka badiya si aan aakhiro idinkugu faan u badataan ugu dambayntii eh, maadaama aad suugaan ku cabirto eh, dhibaatada eh, gabdhaha iyo ragga iyo guud ahaanba soomaaliya haysata maxay tahay eh, barnaamijka caweeska ee buraanburka soomaalinimada iyo ducada ah ee aad ku soo gunaanadinahay waxaan odhanahayaa ilaahay subxana wa tacala horta waa ogtan qofka musaafirka ducada waa laga ajiibaabay silac badana soomaaliya waa afarta marka waxaan leeyahay caawa ilaahow saatirow sawdka iga ajiib oo safar baan ehe allow su-aashayda maqal allow soomaali waan silicaan ka saar allow samaha ay gartaan sakhiraate allow nabadda ay sugaan isi saamaxaan allow cadowbaa siree surmada ay gartaan allow sabaday degaan sara uga baxa allow surunka ay maraan saacidaad helaan saqiirkood iyo kabiir dalkii ay sugaan ee aamiin dhaha inuu eebba iga aqbalo aamiin ducada aamiin aamiin ducada aamiin
guud ahaana qaybtan dambe ee barnaamijka caweyska washington caawana waxaa marti inoo ah fanaanada sahre axmed maxamuud sahre halgan oo inooga sheekaynaysa qaar badan oo ka mid ah heesaheeda inoona qaadi doonta sahro marka hore ku soo dhowow barnaamijka caweyska washington aad baad u mahadsantahay caasha sida sharafta leh iyo karaamada leh aad iigu asintay barnaamijkaaga waa tahay bal intaanan barnaamijka gudaha u gelin barnaamijkan mudduu idaacaddani ka baxayay tan iyo inta idaacaddan ay furnayd sagaal sano marka marna dhegahaaga horta ma kusoo dhacin barnaamijkan oo warkiisa ma haysaa
barnaamijka bar- de- horta waa idaacadda waan dhegeystaa laakiin boqo- oo waxyaabo badan baa soo bandhigtaan ama fan ha ahaada ama warar ha ahaadaan ama de waraysiya ha ahaadaan haye marka kolleyba idaacadda dadka ku xidhan baana waa gartay barnaamijka cawiiska waan waan dhegeystaa aad aadna waan u jecelay because waa barnaamij ka madax banaan wax waloo dadka dhibaya
waa barnaamij jacayl soo maaha haa nolol iyo jacayl ka hadla haa nolol iyo jacayl iyo dee wixii loo baahan yahay adduunyada inta ugu quruxda badan ka hadla waa tahay aad baad umahadsan tahay mar kale soo dhawow bal dhinacaas iyo jacaylka iyo nolosha haddaan abaaro heesaha adigu aad qaado way fara badan yihiin kuwo badan oo jacayl ayaa ka buuxa oo weliba jacaylku de uu ka tis leeyahay haddaan saa u dhigo marka heesahaaga marka aad bilaabeysay ma jacayl baa kuu geeyey mise fan baa kuu geeyey
heesaha waxaa ii geeyey fan baa ii geeyey
haye laakiin fan ka-aan aan jecelahay jacayl caasha uu fara badan uu noocyo badan yahay aad iyo aad marka marka waxa ii geeyey fan aan jecelahay awgii waxaan isiri waxaa quruxda badanee dadka isku gudbinayaan haddaad maalin kamid noqoto kolaysay noqon lahay haye marka taasaa igu kaliftay inaan inaan fanka galo inaan waxaa quruxda badan heesaha jacaylka iyo waxa waxaan moodi jiray marka riwaayadaha la matelayo ee jacaylka la matelayo wax walba run baan moodi jiray marka waxaan ahaa dadka had iyo jeer jacaylkaba u samaysan oo runta u qaata kuwii jilliinka ahaa xitaa kuwii jiliinkaha laftigooda run ilaa aan dhex galay dee il- kuwa jiliinkaha baan run u qaadin jiray oo La- waa wax qurux badan ba waxaas laakiin oo ku noloshuna way fududahayba kuwaa la jilaya laftigooda laakiin soo ma ahayn wax noloshii iyo bulshadii dhexdeeda ka taagan oo markaa si kale loo soo bandhigayay ha waa nolosha iyo bulshada dhexdeeda way ka taagantay laakiin marka ugu dambaysa labadii qof ee wixii isjeclaa way ishelayeen moogtahay haye wax fiican bay kusoo dhamaanaysay waa gartay iyadoo dhib kastaa lasoo maro marka waxaan odhan jiray mar haddiiba nolosha sidaana ku bilaabmayso dhib kastoo lasoo maray laakiin jacayl ku dhamaanayso waaw waxaa Waxaad- weyn ad ka qayb gasho waa gartay marka hees aad qaaddo tii kuugu horreysay ma xasuusan karaysaa marka si fiican haye waa tee waxay ahayd ru- eh, heesta odhan jiray waxaan ahay mid ladanoo lamiyada magaalada laba qaadda socodkoolay dhaqaadanayse ina tahay nin liidkii lohano oon wax garanayn sideediigu lahaataa cashaqiigu kaalada dhaqanyada jacaylkiyo lurtahaygu kicinine mid kalaay labayo laabtayda loxaye ina kalaa lugaysi heestaasa iigu horreysay heesta qaar haye ina kala lugaysii malaha adoo meel ku Haa.
jeeda baa meel kale la rabay in een, anteenadaada loo soo weeciyo adna waa ku mar weyda waa rod satellite-ku aniga meel kaluu iga saaraa marka berigaa satellite muu jirin laakiin maxay hayday meel kaluu aniga dhiishkaygu saaraa mawjadaada meel bay ka qabanaysay haa in laga dhaqaajiyo
aad ana ba raalli iga hobaan lahaa aad baad umahadsan tahay marka heesta ayaa sameeyey wallahi haddaan ku idhaa cidda samaysay waan garanaya been baan kuu sheegay waxaan nahay kooxdii danane ugu horreysay hargeysa laga sameeyo marka nin la odhan jira allaha u naxariistay maxamed cabdi xaashi xuuro iyo nin cabdiyare la idhaa ayaa ii dhiibay heesta sidii baanan ku qaaday laakiin inaan axmed la idhaa axmed axmed kiise la idhaa ee jooga dubay baa qaadi jiray wow oon aan ku laadayy Mhm.
qudhayd waxaan xasuustaa sahro een, sanadkii waxaan umalaynaya labada kun iyo kowdii inay ahayd een, madal aad ka heesaysaan fadhiyey ma garan karo inaad i xasuusan karta laakiin heesihii ah xilligaa aad qaaday een, aadka u xusuusto waxaa kamid a mid aad lahayd labluqonta aynu raacne li- saasa laxankii baan hayaa laakiin Ah, ereyadii toosu ma ah, hayo ah.
marka heestaas waxa waxa wada qaar waxaa ii dhiibay jaamacriyo haye imika waxa weeyaan waa xildhibaan guurtida ah oo ma heeste laakiin isaga ii dhiibay jaamacriyo ayaan wada qaadayna waabad heestaas.
waabad wada qaadaysaba hawan wada qaadayna ha waa Ah.
waa gartay markaa laakiin fanaan buu ahaa soo ma ha fanaan bu haday ilaa imika bu abwaan wuu sameeyaa heesaha iyo waxaa laakiin ah, maxaa hayda yani waa waa golaha guurtida oo ma ma ma heesa imika waa gartay marka heestaasi xilligaas si webay iisoo jiidatay inkastoo heeso kaloo dhowrana aad meesha ka qaaday waxay ahayd hees aad moodo in ay dareen dhaba ka tarjumaysay marka ma hees adigu si gaara kuu qusaysa bay ahayd mise heesaad wax ka ogeyd marxaladii lagu sameeyey bal heestaa nooga dhac sheekadeeda adoo raalliya En, heesta horta waxaa ii dhiibay eh, jaamac riyo ja- en, isagaana mala midhaha iyo codka anu ma garan karo laakiin isagaa ii dhiibay En, waxaanay ahayd qofka biniaadamkii markuu en, marxalad ku jiro en, waxaa laga yaabaa midhahoon lagu sameynay inay ku saameeyaan oo waa laga yaabaa inuu intii jacayl kugu dhaco hees fanaan kala qaadi jiray ay ku- ay ku saameyso ood had iyo jeer dhegeysato Isu kala marka qabato.
waktigaa marxalada ha marxaladan ku jiray way isaameynaysa hees laabta iyo laba Ah,
aad baa waxay waxay ahayd ha ah, liishaanka aragtida waa ka liisaan macaanida ambawaadi lagado maladu darada laxawsiga kalgacalladan ambalaha shareeme labtaho iyo labaca lafluqunta aan ladnaane dhiiga raac
abtahu iyo labaca laag noqonta ladane dhiigada
waaw dhiigga raac iyo liigga raac iyo iyo liinka raac iyo layda raac iyo waxay ahayd way badnayd aad iyo aad aad iyo aad heestoo heest marka isku marka dhacaysay jacaylku hayo eed eed eed reento Aha.
wayaan wax- waxna way ku hayaan waxna ma oran kartid mo waa gartay laakiin heesta waad ku gudbin kartaa markaa waxay ahayd mid dib waxaysa gudaha ila waa Aad baa ku jiray ila waa heese
Ah, waa dare ah.
waa dareenkii waa dareenkii oo runoo si tartiiboo sibiqana ku gudbaya haa way nagu adagtay innaga dareenka xagga jacaylka inaynu sheeg sheegno moogta waa laga waa laga khajilaa maxaa diidaya laakiin maxaa diidaya in laga sheekaysa Dareen.
hare maxaa looga gaabsadaa mar haddii dareen jira uu yahay oo adigii controolkaagiina uu ka baxsan yahay oo wax adiga aad aad aad aad controli kartaa uusan ahayn maxaa diidaya in lasoo Ah.
bandhiga sideedaba horta dee waa anigu waxaan u haystaa un duqoniimo anigu qof haddaan jecel intaan isagaan ku odhanaya waan ku jecelahay haye marka haddii igu yidhaahdo anigu kuma jecli markaa xal kalaan dee helayaa laakiin waxa ku adag qofka aad jeceshahay haddaad hor timaado maba oran kartid waan ku jecela maxaa dhacay dhibkayna haystaa maxaa waxa weyn psychological baa laynooga dhaadhiciyey markii hore xagga maskaxda laynooga dhaadhiciyey Ee, inantu hadday ku tahay nin waan ku jecelay dee waaba waaba inan cunba oo fara laga Waxay ka oo fara mid laga waxa weeye- qaada fara laga qaada Ay.
mala aha waaba waaba dhinaca kale waxa weeyaan adduunyada waxa ku batay wareerkeeda iyo colaadeeda waxay dhaheen in markaa jacaylka la badiyo waxa jacaylkaa laga sheekeeyo barnaamijka aad jacaylka ku badisaan baaba fiicanba waayo Ay, jacaylku waxa weeyaan waxa adduunyada adduunyada waxa isjecel waxa kala wadaba weeyaan waxaanu ku dhalay waa jacayl waxaan wax ku dhalay waa jacayl waxaanu jecelnahay waa jacayl wixii isjecella waanu jecelnahay Iyo- wixii neceb isnecebna waxaan leenahay isjeclaada iyadoo intaas ay jirto sahre oo aad sheegayso in jacayl lagu dhashay jacayl lagu wada nool yahay oo dunidii oo dhanba nabadeeda marka la fiiriyo laga yaabo in jacaylkaa lagu baktiin karo in haddana dareenkaa la gudbin waayo oo dadku ay qarsadaan oo marka dambe uu qarax gaaro oo heese laga sameeyo maxay adiga kula tahay maxaa ugu wacan waxa ugu wacan waxa weeyaan horta mar waa kan kalsooni darrada marra waxa weeyaan qofkan kaasoo horjeedoonad ka haysan ee maxay hayde inuu u bareero jacaylkaad isu qabtaan in dadku ogaadaan oo haddii dad oo uu ka baqanayo oo haddii dadku ogaado maxaa ku jaban waxa weya waxaa laga yaabaa bada in reer leeyahay qofkani ama gabadh maxay hayde aanu aan ee, uu uu xaas kala leeyahay haye laakiin xaaskiisa iyo noloshuu la wadaagay aanu jeclayn qofkanuu jecel yahayna aanu aanu maxay hayde kala maarmi karin caddayna karin marka sow sow maaha sow waxa weeyaan waxa weeyaan jacaylkiibaa wuxuu noqday nuu noociyo batay markaa aad buu aad buu u batay markaa waa dhegta iyo ishuuniga gala soco markaa e ha ha ha
aad baad umahadsan tahay saaro hees kalean xusuustay oo fanaanin kalena aan ku maqan laakiin adiguna aad qaaday een, isla fadhigaasi aad ku qaaday aan xusuusto een, fanaaninta isugu yimaadeen ee, sanadkii laba kun iyo kowdii maraan hargeysa booqday waxa ay ahayd hees uu axmed cali cigaalla ku luuqeeyo oo jacaylkii Ah.
boobaan ka ilaa waa horta horta fanaaniinta aan ugu jecelahay waxaa kamid ah laa naxariistee cumar dhuule iyo iyo maxay ahayde ah, ninka la yidhaha axmed cali cigaal haye een, waxa weeyaan heestiisaasi waxay igu- waxay iga gashaa dareenkayga oo dhan bay gashaa ma garanayo somehow marka waxay ahayd een, babulaal libaaxiyo kaynbahal ku jirao dugagu ku badayay unkubaalka dhaaqe kama bayraalisiyo naftabay ilahdeedu bishanka maqnaaba sannadigaaga badato dhigilkaan la tumayo ummadaga banaanko jacaylkii boobaan kahira yaabur heesta heestaasi wa- wa- aad baan u jecelahay si waa kaliya beydkii labaadkaa soo qabtay haye waa aad bayt baan u jecelahay marka beydkaa labaad baa aad ku saameynayay markaa haa waxa waxa waxay ahayd bishaan kaa maqnaabaa sanad iga badatay oo bigilkaa la tumayo madega banaanka waxaasoo dhan uma baxayo jacaylku jacaylku midna waa mid eeyar kugu dhasha midna wuxuu jacaylka i boobay u boobay moogta daf hal mar ku siiyey dasku siiyey waa gartay.
supermaan ku qaada mar keliya ka waran waa halis waa halis waa halis waa Mm.
markaasoo kale sidee looga dabaashaa hadday taasi dhacdo
hadduu ku boobo hadduu ku boobo
dee dabaalba male waa inaad xanuunkaas xal deg dega si weliba aan ha si aanad si aanad u quusin aad iyo aad aad iyo aad heestaasi waa hees aada u macaan axmed cali gaal bar markii ho- dambena ku maqla laakiin markii iigu horreysay afkaagan ka maqlay mar dam aa me waan salaamay axmed cali cigaal waa waa hees waxa weeyaan heesahaan ugu jecelahay number one weeyaan Waa heesa- isaga iyo cumar dhuulle waxa Waa- weeyaan heesahooda qayb kale oo xiise huwan ayaan toddobaadka dambe haddii alla idmo idinka maqashiin doonaa waraysiga sahra halgan barnaamijkanna waxaan caawa jeclaystay in aan ku soo xidho heestaas ay sahro halganna qaybta naga maqashiisay oo uu qaadayo fanaanka axmed cali cigaal intaan mar kale iska maqlayno sidaas iyo nabadgelyo
bullaha libaaxiyo maal ku jiraawo ugaagsan ku badayey ama bayra halisiyo nafta baylahdeedo nafta baylahdeedo bishanka maqnaaba nadigaaga badato digilka la dumayo ubadeega bannaanku lacaygii goobaan ka hilaadiyaabo babullaha libaaxiyo aybaahal ku jiraawo dugaaguu ku badayey mabayra halisiyo mabaylahdeedo lafta baylahdeedo bishanka maqnaaba sannadigaaga badato idinkaa la tumayo umadega banaanku jacaylkii goobaan ka hilaadiyaabo umadega banaanku babac baan ku noole barbarkaa jitaabaan bisinkow hayaa umadega banaanku babacbaan ku noolo marmarkaa jitaabaan isinkowaya barqadiyo saaro ballankaynu dhiganaa awdiga baari barhadiyo shaaro ballankaynu dhiganaa hawdiga baari wadnahaad labayda bariidinaaye wadnahaad labayda ufaafinaye maberi samaateen maberi samaateen maberi samaateen maberi samaateen dadku baahi qabaa abaarayii bas joogaan deegnaa oo galaadho bariyo galbeed baaxadiisu gaadho xaradii la buuxsaday baaskiyo caleentuna caradii kubaaheen barqadeeg la joogo dhalintiyo barbaartuna bartamaha habeenkii bataray waceen yaan ka baadiyoogo marmarkaad jirtaabaan bisinkow hayaa barhadiyo shaaru allankaynu dhiganaa hawdiga baagi barhadiyo shaaru allankaynu dhiganaa hawdiga baagi wadnahaad labayda baidinaaye wadnahaad labayda ubaabinaaye maberi samaate maberi samaate maberi samaate maberi samaate maberi samaate